kuliyadda tababarka macallimiinta maamulka somalilan iyo hadda waliba walbarashaanka jare arday macallinnimo lan tababarahaya haanaas oo diiraan tiradii boqol iyo labaatan arday haanaas oo dhammaantay ee hanraaba ardadan lan tababarahay macallinnimada ayaa waliba iyo kushalkooyna gobolada maamulka somalilan walibana siyiitin ku mid eh iyo hoyin etaa xaruntanga tababarkan yaa ardada waliba lakabaro doona habkanka fayle ee walkabaro koranga jiilka cusub iyo sidii un wanaajii lahaayanga xiriirka kula dhexeeya ardayda iyo macalinshe waxaanu ku mid ah ardadan oo la hadlay warbaahintii waliba sheegana iniyo ka faraxsiin iniyo ku mid noqdanga macalimiinta tababarkan qaadayta iyagoona sheegay iniyo ku faa'iidaysan doonanga muddada tababarkan uusa dareera magacaygu waa badre sidiiq maxamed ka tirsan ardayda maxay tole xaadirta ama dhigata kuliyadda tababarka macalimiinta departmentka socialka waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo alxamdulilah rabbilcaalamiin macalimiinta loo tababarayo maxay toleheede inay soo saaraan jiil cusub ama arday cusub oo maxay tole dalkooda iyo dadkooda wax ka bedela insha allah waxaan aada ugu faraxsanahay in aan maxay toleheede doonitaan aniga iga yimi iyo rabitaan anigu iskay ah aan ku yimi maxay toleheede collegekan in aan ka mid noqdo maxay tolada macalimiinta magacaygu waa hindi jaamil xuseen waxaan ka yimid gobolka sanaag departmentiga aan wax ka dhigto waa bio chemistry aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo macalimiinta lagu tababaray kuliyadda tababarka macalimiinta ee ku taalo gobolka hargeysa sidoo kale waxaan aada ugu mahadcelinayaa wasaaradda hay-adaha iyo dhammaan kuliyadda maamulkeeda sidoo kale waxaanan ilaabeyn markaan soo codsanayay wasaaradda waxbarashada ayaa soo dhigtay beejkeeda facebook inay qaadanayso arday gobol kasta ka qaadanayso marka sidaas darteed baan aniguna kusoo xaraystay shuruudihii layga baahnaa aan kusoo buuxiyey waxaan ahay ardayda ka tirsan kuliyadda tababarka macalinimada waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato jaaniskan koobaad oo ah jaaniska koobaad ee hablo khaasa uuna soo maro waxaan u mahad celinayaa dhammaan waxaa ka qayb qaatay hadday tahay macalimiin hadday tahay maamul hadday tahay hay-ad dhammaantood waan mahad celinaya waxaan ahay ardayda boodhanka magacay waa najx maxamed cabdilaahi waxaan kasoo jeedaa gobolka togdheer maasha allah waxaan kala kulanay gobolka waxaa isugu yimi kolley babulation badan arday badan baan isugu nimi haddaan ahay gobollo kala jaada laakiin maasha allah arday aad iyo aad u wanaagsan isfahan fiican dee sidii waalidkay oo kale ama ama ardayda macalimiinteeda oo kale aan iskula dhaqanaa maasha allah aad baan ugu mahad celinayaa dhammaanteen arday iyo macalimiin bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xamdo daahir maxamed ka socota gobolka hawd gaar ahaan degmadiisa beligubelde waxaan halkaa ugu soo socdaalnay inaan ka mid noqono ardayda loo tradingka ku jirta ee macalimiinta bedeli doontana dee macalimiinteeda hadda joogta waayo percentageka macalimiinta dumar ma jira somalilan iyo dalkaba waxaan noqonaynaa insha allah